maaha wax ku cusub dunida iyo internetka barnaamijka dhinaca internetka ah oo lagu haasaabo ama ay booqdaan dadka guurdoonka ah ama lamaanayaasha doondoonaya laakiin waxaa cusub in barnaamij internetka loo adeegsado in lagu ogaado qofka uu xiriir jacayl idin dhex mari karo iyadoo la baarayo hidisidaha ama waxa d n eda loo yaqaan ee qofka barnaamijkaa adeegsanaya waxaa la isku biirinayaa xogtii dhinaca hidisidaha laga helay iyo baaris ay shirkadda barnaamijkan maamulaysa ay ku samaynayso xogahaaga baraha kale ee bulshada iyadoo internetka adeegsanaysa ana wax aysan barnaamijyada kale ee internetka horey u lahayn barnaamijkan cusub ayaa loogu yeeraa fermor oo u taagan laba eray oo la isku geeyey oo kale ah fermon oo ah kiimiko uu jidhka bani'aadamku sii daayo oo aadanuhu uu isugu gudbin karo fariin xambaarsan dareen iyo ereyga amoore oo u taagan jacayl shirkadda barnaamijkan samaysay oo fadhigeedu yahay magaalada euston gobolka texas ee dalkan maraykanka ayaa dhowaan barnaamijkan ku gashay tartan ay ku raadinayso maalgelin oo ka dhacay bay area gobolka california oo ah xarunta farsamada casriga ah ee maraykanka asma mirza waa madaxa shirkaddan waxna ka aasaastay
ka waran haddii aan kuu sheegay annagoo adeegsanayna xogta hiddasidahaaga oo aan dheecaan ka soo qaadayna daankaaga inaan kuu sheegi karno cidda kaa helaysa ama adigu aad ka helayso shirkaddan ayaa ku doodaysa in barnaamijkan kombyuutar ay ku saleeyeen cilmibaaris ay muddo afartan sannadooda soo wadeen oo ay ku ogaadeen inay jiraan kow iyo toban dheecaan oo ku jira hidasidaha bani'aadamka oo mas-uul ka ah dareenka ka helista xiisaha iyo soo jiidashada qofka waatan asma mar kale feramor waxa uu eegayaa hiddasidahaaga oo lagu saleeyey soo jiidashada bani'aadamka iyo xogtaada laga heli karo baraha bulshada ama internetka markaana waxaannu ka caawinaynaa dadku inay sameeyaan haasaawo cawaaqib leh oo labada qofuba ay iska helayaan laakiin waxaa sheekada shirkaddan ka biyadiidan oo aan iibsanayn rasmus nelson oo ah brofesor cilmiga biolojiga iyo hidisadayaasha bani'aadamka ka dhiga jaamacadda u c berkeley rofesor nelson waxa uu yidhi kow iyo tobankaa dheecaan ee ay shirikaddu sheegtay waa isla kuwa mas-uulka ka ah ka hortegista jirka ee fayruska mana jiraan caddaymo buuxa oo u muujinaya waxa ay ku doodayaan waxau yidhi awooddeenna aan wax ku saadaalinno gaar ahaan hidisadayaasha waa mid liidata weliba ka sii darane marka la eegayo qofka cidda kale ee u hawoon karo wax la saadaalin karo ma aha nilson waxa uu yidhi waxaa jiray cilmibaarisyo hore loogu sameeyey jiirka oo muujinaya inuu aqoonsan karo hidisadayaasha kuwii dhalay islamarkaana uga fogaadaan inay u hawoodaan jiirarka kale ee ay isla dhasheen ama ay isku jinsiga yihiin britney breto waa saynisyahanka ugu sarreeya ee shirikadda barnaamijkan soo saartay islamarkaana ka mid ah asaasiyaasha shirkadda waxay sharaxaysaa sida uu barnaamijkan u shaqaynayo
waxaad soo degsanaysaa barnaamijkan ama abkan loo yaqaano fermor waxaad gadanaysaa bokis yar oo ay ku jiraan qalab dheecaanka aad uga qaadayso afkaaga oo xafidaya waxaadna noo soo diraysaa dheecaankaasi laba toddobaad kadib waxaannu kuu soo gelinaynaa xogta innagoo ku biirinayna xogtaada kale ee baraha bulshada dhallinyarada mucaashaqiinta doonaysa inay lamaano helaan ayaa waxaa barnaamijkan gaar ahaan baarista hidasidaha ay ugu kacaysaa sagaal iyo toban dhibic sagaal iyo toban doolarka maraykanka ah iyadoo bishiina uu bixinayo toban doolar